inta la xaqiijiyey ugu yaraan afar ruux ayaa ku nafwaayey kadib markii ay ku soo duntay bulcad qaada biyaha wasaqaysan oo ku taala xaafad ka tirsan ismaamulka nairobi ee dalka kenya sidoo kale waxaa dhacdadani ku dhaawacmay saddex ruux kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka goobta ayaa la sheegay in uu dhisme ka socday iyada oo qaar ka mid ah shaqaalaha ay qandaraaslaha ku eedeeyeen in uu xili habeen saqda dhexe ah shaqo geliyey meydadka afarta qof ayaa la geeyey goobta meydadka la dhigo ee caasimadda dalka si baaritaano loogu sameeyo oo loo garto wejiyadooda qaar ka mid ah dadka degan xaafadda ayaa arrintaani ka dhacday ayaa walac ka muujiyey in weli uu socdo dhismaha taasina ay baqdin gelisay dadka